aada umahadsan tihiin baxda idaacadda qaranka soomaaliyeed saakay aroortii subaxda hore ayaa diyuurada normally kasoo kici jiray sida caadiyantaa kasoo kici jiray ballidogle oo imaan jiray magaalada muqdisho diyuuradahaas oo ay lahaayeen ciidamada ausom maaragtay uganda iyo tiimkaas ay lahaayeen ayaa waxay kasoo kacday ballidogle markii ay maaragtay timaaday garoonka muqdisho dushiisa ayaa maaragtay wax ku dhacay ba kolley baaritaanka sheegi doone diyuuradii waxay ku dhacday qeybta afisyoone ee maaragtay airbortka ayay ku dhacday marka ilaa hadda macluumaadka aan hayno maadaama ay arrintii weli socoto oo qolada debdemiska ay la tacaalayaan sideed qofood ayaa maaragtay diyuuradda saarnaa maaragtay haddii loo soo noqdo dhinaca runwayga iyo airbortka shaqadiisa diyuuradihii yararka oo dhan waa kicinay oo si nabad ay ku kaceen daala way soo degatay runwayga waxaan samaynay soo xigta waa beri oo afisyoone ayaan ilaa iyo lix boqol oo mitir ayaan ka xirnay sababtoo ah waxaa kusoo dul dhacay fanfaniinka burburka diyuuradda ayaa kusoo dhacay runwayga dushiisa oo qaybtaas afisyoone marka diyuuradda waxaa iska lahaa sidaan hore kuugu sheegay oo aan rabaa shacabka soomaaliyeed inay si fiican ula socdaan ciidamada au som ayaa iska lahaa ma aha diyuurad soomaaliya lahayd cid kale lahaydna ma aha marka qaybtaas ranwaygaan xirnay oo ilaa lix boqol oo mitir ranwayga waxaan noo soo heray laba kun iyo afar boqol mitir taasoo awood noo siinaysa ku filan diyuuradaha oo muqdisho degta badankood sida turkish airline inay degtaan turkish airline hadda way deganaysaa insha allahu tacaala weli may degan daalo oo ayada degatay oo maaragtay ayadana seven three seven ayaa degatay oo dhinaca badda ayaan kasoo dejinay marka diyuuradihii kalena way kaceen diyuuradihii yaryarkaahina way soo degteen marka insha allahu tacaala waxaan isku dayeynaa in aan maaragtay waxyaabaha kusoo dul dhacay ranwayga sida ugu dhaqsiyaha badan aan uga xaaqno qiic yar ayaa ka jiray oo saameyn ku yeeshay aragtida bailoodyaasha oo qaybtaas naga qariyey qiiciina hadda wuu sii damayaa oo qolada debdemiska la tacaashay marka alxamdulilaahi ilaahi hadda ma ogin in sideedii qofood ay saarnahay in ay badbaadeen iyo in ay waxyeela gaartay ma hubno marka markii xaaladdu kala degto oo maaragtay debdemisku uu dabka damiyo ayaan insha allahu tacaala ogaan doonaa marka diyaaraddan noocay ahayd
helicopter kuwa yaryarka oo helicopterada ay ahayd oo ka timiday belidogle muqdisho imaanaysa marka garoonka qaybtay ku dhacday ma qaybta xalaana oo qaybta u n ka isticmaalaan mase waa qaybta kale oo caadi ah oo oo terminalka kale ee shacabka qayb qaybta afisione qaybta afisione waaye maaragtay airbortka intiisa kale waa okay maaragtay qaybta afisione oo dhinaca bariga garoonka ah ku dhow degmada waaberi waa qaybtaas qaybta ku dhacday ranwayga dushiisana kuma dhicin oo waxay ku dhacday keliya maaragtay dhinaca ranwayga dhinaciisa bari ayay ku dhacday marka airbortka waa okay xaaladiisa si caadi aan ku wadnaa shaqada keliya waxaan iska xirnay qaybtaa yarta oo maaragtay fanfaninku soo gaaray inta kaloo garoonkana wuxuu ku filan yahay in ay diyuuradu degtaan waa gart marka diyaaraddii hadda dabkay ka kacay iyo khasaaraha mala damiye diyaaraddii
diyuuradii haa debdemiska ayaa la tacaalaya maaragtay iyadii waa la damiyey laakiin qiicii ka kacay iyo ayaa weli si tarti tartiib usii jira laakiin inta badan xaaladda waxaa la waxaa la keenay xaalad la kontroli karo waa la kontrolay oo qolada debdemiska shaqo fiican ayay qabteen marka mar dhowna waxaan ogaan doonaa wixii maaragtay ku dhintay iyo maaragtay cid hadday ka badbaaday iyo waa ogaan doonaa laakiin hadda xaaladii ayaa weli socota wayna adag tahay in la ogaada marka insha allahu tacaala dib ayaan idinkala soo socodsiin doonaa ciddii badbaaday ciddii wax noqotay laakiin alxamdulilahi boortku waa sidiisuu noogu furan yahay keliya qaybtaas yarta ayaan iska xirnay oo qiica iyo fafaniinku ay saameeyeen ilaahay idinkiis qaybtaasna mar dhow ayaan furi doonaa haddii ilaa yidhaah